kulankii maanta ay yeesheen golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lagu cambaareeyey afgembigii dhicisooday ee ka dhacay gudaha dalka turkiga waxaana sidoo kale kulankan lagu go-aamiyey in muddo toddoba beri gudahooda ay dalka soomaaliya uga baxaan mas-uuliyiin iyo shaqaale ka tirsan hay-adda nail academy oo ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala gudaha dalka soomaaliya islamarkaana laga leeyahay dalka turkiga hay-adda nail academy ayaa gacanta ku haysa isbitaallo iyo goobo waxbarasho oo ku yaala gudaha magaalada muqdisho caasimada soomaaliya waxay gacanta ku haysaa isbitaalka deefa iyo weliba iskuulka beder turkish ee ku yaala ex dhismihii hore ee bolitechnico ee magaalada muqdisho hay-adda nail academy ee shaqada laga joojiyey ayaa la sheegay inuu iska leeyahay ninka lagu eedeeyay inuu ka dambeeyey afgembigii dhicisooday ee ka dhacay gudaha dalka turkiga